guddiga doorashooyinka qaranka soomaaliya ayaa magaalada jowhar ee caasimada dowlad goboleedka hirshabelle ku qabtay tababar la siinayo qaar kamid ah shaqaalaha ka shaqeyn doona diiwaangelinta codbixiyaasha doorashada qof iyo codka ah oo la filayo inay ka dhacdo dalka furitaanka tababarka shaqaalaha diiwaangelinta codbixiyaasha ayaa waxaa ka qaybgalay mas-uuliyiin kamid ah dowlad goboleedka hirshabelle madax ka socotay guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka iyo marti sharaf gale cabdi caddow oo kamid ah guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka iyo sohdimaha ayaa kula dardaarmay howlwadeenada guddiga inay ka faa'iidaystaan tababarka loo qabtay
macallimiin aan aaminsanahay inay yihiin macallimiinta ugu fiicnaa oo laga soo xulo macallimiinta la tababaray macallimiintaasna waxay meeshaan u imaadeen inay idinka idin tababaraan marka mas-uuliyada idin saaran soo xulitaanka laydinsoo xulay mas-uuliyada idin saaran waajibaadaa laydinku leeyahay idinkana waajibaadaa leedihiin xuquuqaa leedihiin idinka idinkana waajibaadaa idin saaran xuquuqda aad leedihiin waxaan ku dadaalaynaa boqol kiiba boqol inaa heshiin laakiin idinkana waxaa la rabaa waajibka idin saaran inaa ka soo baxdiin waajibka idin saaran maxaa ugu horeeya waxaa la rabaa marka qalabka diiwaangelinta laydinku tababaraayo inaad si fiican macallimiinta ula shaqaysiin dhegaysatiin waa ta koowaad tan labaada ugu muhiimsan waa in la ilaaliyo xogta qofka soomaaliga muwaadinka ah qofaa idiin imaanayo waa la sawiraa xogaa laga buuxinaa taariikhdiisa dhalashadaa laga buuxinaa meeshuu deganyaha laga buuxinaa lama rabo xogtaas in mobile lagu sawiro lama rabo xogtaas inay baxdo lama rabo in laga sheekeeyo contractiga laydin siinaana way ku qornaa doontaa waa data protection waxaa ka dhalanaya xarigaa ka dhalanaya waxaa ka dhalanaya cawaaqibaa ka dhalanayso waa hadday xog baxdo marka waxaa la rabaa in la ilaaliyo xogta muwaadinka kuu imaaday ee isdiiwaangelinayo in la ilaaliyaa la rabaa waxaa kaloo la rabaa in la ilaaliyo anshaxa goobta shaqada waa in qofka waqti ku imaado tababarka waa in waqti lagu imaado waa in xilliga diiwaangelinta laga shaqaynayo waqti lagu imaado qofkaa imaan karin maahan inuu issoo dhibo maahan inuu waqti lumiyo manahan inuu qof kale oo shaqadan u baahnay oo boos ka buuxiyo waa ogahay mushaarka ama incentive-ka laga helaayo waa yaryahay laakiin waxa khibradda laga helaayo aa ka muhiimsan goob walba oo diiwaangelin oo laydinku qoro goobaa laydinku kala qori doonaa kala duwan shanta qof ama tobanka qof ama labaatanka qof oo goob lagu qoro waxay yeelan doontaa qof maamulaha goobta ah waxaa la rabaa qofkaas in la ixtiraamo muddadaas kooban oo qofkaas maamulo ku yahay hadduu walaalkaa yahay hadduu saaxiibkaa yahay haddaadan aqoonin mar walba qofkaasaa mas-uuliyadda goobta saaran tahay dowlad goboleedka hirshabelle ayaa noqonaya maamulkii saddexaad ee laga dahfuro diiwaangelinta dadweynaha doorashada qof iyo codka ah